bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle cali cabdilaahi xuseen buuntlaawe oo magacaabay wasiiro dowlayaal cusub wasaaradda ganacsigii warshadaha hirshabeelle oo daahfurtay tababar sare u qaadaya aqoonta shaqaalaha wasaaradda guddiga amniga iyo taakulanta ciidamada difaaca deegaanka hirshabeelle oo gurmuta xoolo iyo mootooyin foobkan ah gaarsiiyey ciidamada ku sugan deegaanada hoostaga degmada cadale guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka oo qaabilay ku-xogeenka wakiilka hay-adda u n h c r ee soomaaliya warka caalamkana waxaad ku dhegeysa doontaan dowladda ruushka oo sheegtay in ay sii wadayaan cilaaqaadka ama xiriirka kala dhexeeya dalka iiraan
waxaa suurtagelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabanaya madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdilaahi xuseen guudlaabe ayaa maanta magacaabay xilalka xilal kale ah faadumo bariisa shiraar wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle tulahi cadde xasan agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowladda hirshabeelle ugu dambeyn madaxweynaha ayaa faray wasiirada wasaaradaha beeraha ee deegaanka in mas-uuliyiinta cusub iyo kuwii hore ay xilalka u kala wareejiyaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle ayaa daafurtay tababar sare u qaadaya aqoonta shaqaalaha wasaaradda abuukar yare ayaa inoo faahfaahinaya wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda hirshabeelle ayaa maanta magaalada jowhar waxa ay ka daafurtay tababar sare loogu qaadayo aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha wasaaradda kaasi oo socon doona muddo saddex maalmood ah tababarkani waxaa si rasmi ah u furay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga injineer cabdirasaaq xasan cali waxaana ka qayb galay guddoomiyaha degmada jowhar anduqa magaalada mudane cusmaan maxamed mukhtaar baare xogeeyaha dowladda hoose ee degmada mudane maxamed abuukar cali iyo howlwadada kala duwan ee wasaaradda ugu horeyn guddoomiyaha degmada jowhar anduqa magaalada mudane cusmaan maxamed mukhtaar baare ayaa goobta ka hadlay isagoo soo dhaweeyey furitaanka tababarka kuna bogaadiyey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dadaalka ay ugu jirto tayaynta shaqaalaha taasi oo uu ku sheegay inay muhiim u tahay tayada adeegyada bulshada waxaan rabaa agaasimaha in uu u sheego tiimkiisa faham inay ka qaataan tababarkan iyo waxa uu ku saabsan yahay waxaan soo dhaweynaynaa marka hore mashruucan dhankiisa agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda hirshabeelle injineer cabdirasaaq xasan cali ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada tababarkan isagoo tilmaamay inuu yahay mid muhiim u ah horumarinta aqoonta xirfadaha iyo kartida shaqaalaha wasaaradda wuxuu xusay in tababarkani lagu doonayo in shaqaalaha lagu baro xirfado casri ah oo u sahli doonaa in ay si hufan ugu adeegaan bulshada islamarkaana ay gacan ka geystaan kobcinta ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle agaasimaha guud ayaa sidoo kale intuu ku booriyey howlwadada kala duwan ee ka qaybgalaya tababarkan inay si buuxda uga faa'iidaystaan fursadani si loo helo shaqaale aqoon leh oo la jaan qaada baahiyaha horumarineed ee dowladda hirshabeelle dareenkan wuxuu daba joogaa mashruuci joyce b oo wasaaradaha qaar ay ku midaysnaayeen waxaana loogu hadlaya waxay ahayd wasaarad kasib door ama qayb ay ka leeyahed annagoo marka aan joognay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha doorka aan ka lehen waxa uu ahay in staffkeena ama shaqaalaha wasaaradda leedahay loo sameeyo capacity building tababar loo sameeyo xirfadeed sare loogu qaaday aqoonta ay leeyihiin waxaa kaloo annaga qaybaheena kale ka mid ahay in aan ka helnay qaybo kaloo ah in noo qalabeeyeen xismankii ay wasaaradda iyo shaqaalaha ay ku shaqay lahaayeen alxamdulilah marka aan marayno qayb dhexaan maraynaa oo lixdii bilo ugu horeysay oo qaybihii activitiyada ku dhex jirnaa oo ahayd sida tababaradii iyo in la sameeyo skill gap analysis oo ahayd waxyaabaha baahiyaha ama gaabis ka jiro wasaaraddu iyo shaqaalaheeda wax dhan in la ogaado kadibna waxaa nooga soo baxay inaan u gudubno xaalad kale ee tababar loo sameeyo shaqaalihii markii la ogaaday waxyaabihii gaabis ka jireen xirfad aqoonta ay leeyihiin waaxyaha kala duwan wasaaraddu waxaan u gudubnay inaan maanta daafur aan ku samaynayno tababar tababarkaasna oo quseeyo waaxyaha ugu muhiimsan wasaaraddu sida ay kaga muuqataba maanta waxaan rajaynaynaa in trainingkan diirad lagu saari doono business registration system oo loogu magac daray qaybta diiwaangelinta shatiyada ganacsiyada sida aan ka wareysiin shirarka ugu badnaa ee laga hadlaayo waxay ahayd markii la joogo ganacsiga ganacsiyada iyo diiwaan gashay wasaaradda ganacsiga haddaad tihiin maxaa ii sheeg qayb ka ah oo shirarkeena ugu muhiimsan waxay ahayd markii la joogo siidada kale inaan dhahayn waxaan leenahay system oo aan ku shaqayn wasaaraddu ay leedahay online ah marka waxaan rabnaa systemkaas in shaqaalaheeni ay maanta ay ka faa'iidaystaan qof kasta oo shaqaalaha wasaarad ka mid ah marka laga tago waaxda shaqada ku leh iyo xafiisanka shaqada ku leh waxaan rabnaa qof kasta aqoontiisa inuu asagana kaga faa'iidaysan karo oo uu fahmi karo maanta haddii loo baahdo inuu diiwaangelin samayn karo registration uu yahay qof yaqaano waxaa kaloo jira waaxyaha oo tababarkan uu samayn doonaan kugu muhiimsan SMEs wax la ganacsada yarka ah ee horumarka loo sameynaya ayagani qaybahaas ayagana waxaan rabnaa in wax kasto ama qof kasto shaqaalaha wasaaradda ka mid ah inuu fikir guud ka haysto waaxdaas ay u shaqayso iyo dadka loo adeegayo waxay u baahan yihiin iyo waxyaha ugu muhiimsan oo aan tababarada diiradda aan saari doono haya bilaha soo socdo quality control wax la ah inaan ogaano tayada ama cunada la keenayo magaalada tayada ay leeyihiin haddii yihiin medicines waxyaabaha laga shaqeynayo drugs oo kale inay ay waxyaaba khatarta waxyaabaha ku leh aan ogaano waxyaabahaas adiga wax looga hortagi lahay tababaradeen diiradda lagu saari doonaa iyo waxaan kaloo baran doonaa meelaha ugu muhiimsan waa procurement processka oo kale ah iyagana noqon doonaan wax sida loo sameeyo waxyaabaha procurementga iibka iyo waxyaabahaas oo kale iyo waxaan si gaar ah aan rabnaa inaan diiradda u saarno duulaa yidhaha industrial bag maadaama annaga qayb aan ka naaweyey joseph ee aan ka shaqayn doono warshadaha yaryarka iyo in wixii dalagii soo baxay loo bedelo si warshad ah waxaan diiradda saari doonaa iyadana inaan faham guud ka qaadano qaybahaas la xiriiro industrial bag ah marka waa mahadsantihiin waa mar labaad imar saddexaad xarjeenaya waa idinkaga mahadcelinaya maadaama ay sheeg aad tihiin dadkii iyo waktigooda soo geliyey waan si gaar ugu mahadcelinayaa duqa magaalada johor iyo xogeyiiso oo maanta ayaga lafkooda qayb nagala ah furitaankan aan furayn traininkan guddiga amniga iyo taakuleynta ciidamada difaaca deegaanka hirshabelle ayaa gurmad iyo xoolo iyo mootooyin fakum ah gaarsiiyey ciidamada ku sugan deegaanada hoostaga degmada cadale saadoq socdaal ayaa inoo faahfaahinaya guddiga amniga iyo taakulaynta ciidamada difaaca deegaanka ee hirshabelle kuwaasi oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ayaa wada dardargelinta dagaalka ka dhanka ah kooxda shabac iyagoo taageero xoogan u muujinaya ciidanka ku jira jiidda hore ee gobolka shabeellada dhexe waxaay maanta degmada cadale ee soo gaarsiiyeen gurmad xoolo iyo gaadiidka mootofekonta ah waxaana goobjoog ahaa goobta guddoomiyaha degmada cadale mudane muuse maxamed keli oo kale xubnaha ee guddiga taakulaynta iyo difaaca ciidamada deegaanka taliyaha booliiska hirshabelle xasan dhicisow jenaraal sani cabdulle gaab iyo sidoo kale korneel cali xuuwe ugu horeyn waxaa howlaha iyo sidoo kale ee gaadiidka mootofokonta ah ku wareejiyey saraakiisha ciidamada ku sugan degmada caballe iyo guddoomiyaha degmada caballe wasiir maxamuud yuusuf xuseen bule ahna guddoomiyaha guddiga taakulaynta ciidamada difaaca iyo sidoo kale xildhibaan cabdiladhiif maxamuud xaaji ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha waxaan maantay u taagannaha meeshaan isugu nimiday deeqdii yareed oo ka koobneed gaadiidka iyo geela anugu talagalnay aagaga difaacyada ay ku jiraan ciidamadu wixii yaraa in ugu talagalnay waxaan oon ka soo bilownay jabadgudane raagaceelle hadda oon taagannahay raagaceel meesha layidhahdo cadale iyo ilaa wargaadha kugey difaacyada kale toor noo dhimanba waxaan rabnaa inaan kula wareejino saraakiisha iyo guddoomiyaha degmada waxa yaroon u wadnay inaan meeshaan kula wareejino oo ka kooban hadda qaybta ka harta mootooyinka oo ah afariyo toban mooto iyo labaiyo toban neef oo geela geela wuxuu jiraa aagaguu jiraa oo hadda intama taagna maadaama laga geday meelaha loogu talagalay laga geday laakiin afkaan uga wareejinaynaa waxaan rabnaa inaad kusoo dhawaatiin walaalayaal waxaad mudan tihiin ma ahan balse waa bilow
maanta degmo cadale waxaan u joognaa maadaama aan ahayn guddigii shalay socodka ka soo bilaabay jabadgodane ilaa iyo raagaceelle haddana maanta maraya degmadii cadale rabana qaybihii dhinnaa in ay sii wareejiyaan mootooyinkii iyo geeli inta dhinneedna sii wareejiyo waxaana rabnaa in aan ku wareejinno macawsileydii iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed geelkii inaan ku wareejinno mootooyinkana inta dhinneed intii loogu talagalay iyo qaybihii kala duwnaa ayagana macawsileyda inaan ku wareejinno ay ugu talagaleen dhanka kalena guddoomiyaha degmada cadale gobolka shabellax dhexe mudane muuse maxamed keli ayaa ka hadlay goobta baintiina waxaa markaasi soo dhaweeyey deeqdaani xoolaha iyo sidoo kale gaadiidka taliyaha booliiska hirshabelle xasan dhicisow iyo jenaraal sani cabdulla gaab sidoo kale korneyl cali xuwe waxaan idinka guddoonnay waxaad noosnoo sidiin inta soo dhiibsana khayr alla ugu bedelo inta soo wadana waa rajayaynaa insha allah waxaad ogaatiin dalka dadkii haya saraakiisha hogaamaysa waa kuwan dadkii lagu haayana weli goobaha tagteen qaar waa soo arteen qaarna waa arki doontaan insha allah culays badanaa ka jira ilaahayaa og inta isla jirta og idinna waa ogaa doontiin haddii alla idmo waxaan rabaa dadaalkaad noo wadeen waan ku faraxsannahay marxaba waa idinka guddoonnay dadka raacaala waxay ku jiraan xilli ujeedda badana dhibaato badana waa dagaal waa abaar dad iyo xoolo iyo badba naga haysa waxaan rabnaa naga qaada fariin naga geeya dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe dadkan waxay ku jiraan khatar in la soo gaaro gacan la siiyo reer cadale aan idin weydiisanayn aan naga qaadiin fariintaas naga gaarsiiya dowladda dowlad goboleedka iyo dowladda dhexeba dadka reer cadale xilligan dadka iyo dunyada waa halisay ku jiraan maca baddiyaa naga abaarsatay agabka kala duwan hadduu geelyah iyo hadduu mootayaal yahaba waa baahideedaa la qabay marka waa idinkaga mahad celihaynaa aniga iyo saaxiibaday jananadan taliyaha booliska dowlad goboleedka hirshabeelle janaal xasan dhicisow taliyaha guutada saddexaad janaal xasan iyo cabdulle doomiyaha degmada horan u joogna dhulkan marka booqashada aad nagu soo booqateen waa ku mahadsantihiin salaan dabadeed aadan u faraxsannahay reer hirshabeelle maanta waa xoolaha ay keeneen guddiga keenay waa aadan ugu faraxsannahay wixii loo keeno difaac haddaad joogto wixii lagu keeno waxay kaaga mac yihiin geel iyo wax kaste ay kaaga fiican wixii lagu keeno soomaalidu waxay tidhaahaa lagu xantaa lagu xasuustaa ka horreysa haddayna lasoo xasuustay difaaca noogu lehma aadan u faraxsanaa marka
waxaa marka hore aan u mahad celihaa guddiga taakuleenta ciidamada oo maanta noogu yimiday cadale naguna wareejiyey deeq isugu jirta mootooyinkaas hadda ad u jeedinoo meeshaan yaal iyo geel intaba uguna talagalay in difaacmanka dhammaan la gaarsiiyo qaybo ka midana ay ayaguna aan anagoo isla wada joogna raagiceelle iyo difacman kale oo kasii dambeeyana saasoo kale ay hore ugu soo maraynay intaba ay soo siiyeen mootooyin iyo geelaasba ay soo dhiibeen rub ahaantii waxaan kala wareegnay hadda annaguna mootooyinkaas iyo xoolahaas waxaan leeyahay waa mahadsantihiin gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka n c r i iyo mudane axmed xuseen cilmi ku-xigeenadiisa ayaa maanta xafiiska hay-adda ku qaabilay ku-xigeenka wakiilka hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r soomaaliya marwa jingzong oo dhowaan loosoo magacaabay xilkaasi kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga iyo wadashaaqeynta n c iyo u n h c r gaar ahaan ilaalinta qaxootiga barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida dib u laabanaya ee dib ugu soo laabanaya dalkooda hooyo guddoomiyaha hay-adda ayaa wafdiga u n h c r siiyey warbixin ku saabsan howlaha hay-adda u hayso dadka nugul isagoo adkeeyey muhiimadda wadashaqaynta wax ku oolka ah oo lagu horumarinayo adeegyada la siiyo qaxootiga iyo barakacayaasha dhankeeda marwa jingsung ayaa bogaadisay dadaalada ay n c r ay ka wado dalka waxayna xaqiijisay in u n h c r ay ka go-on tahay sii xoojinta taageerada iyo iskaashiga ay la leedahay dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adda n c r i sidoo kale waxay ku ammaantay dowladda federaalk soomaaliya ansixinta sharciga qaxootiga iyo magangelyo doonka iyo sharciga barakacayaasha gudaha kuwaas oo laf dhabar u ah dhowrista xuquuqda dadka ay saameeyeen barakacayaasha guddoomiyaha n c r i iyo ku-xigeenka wakiilka u n h c r ayaa sidoo kale kormeer ku sameeyey xarunta hay-adda iyagoo la kulmay qaar ka mid a bulshada ka faa'iidaysatay adeegyada maalinlaha ah ee xarunta dhexe ugu dambeyn guddoomiye axmed xuseen cilmi ayaa ugu mahad celiyay wafdiga u n h c r booqashada iyo wadashaqaynta mirdhalka ah isagoo carabka ku adkeeyey in hay-adda ay ka go-on tahay xoojinta iskaashiga caalamiga iyo horgelinta barnaamijyo waxtar u leh qaxootiga barakacayaasha dadka dib ugu soo laabanaya dalkooda halka aada naga dhegeysanaysaana waa radio joor markaana warka caalamka sidoo ay wararku sheegayaan ruushka ayaa waxay sheegay in aysan jirin sabab ay u jaraan xiriirka ganacsiga ee kala dhexeeya dalka iiraan wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergio levrov ayaa shir jaraa'id ka sheegay si kastoo ay iiraan hanjabaadaha canshuuraha oo ugu soo rogayo maraykanka saaxiibada iiraan haddana moscow way sii wadaysaa xiriirka ganacsi ay la leedahay iiraan haddii ay u aragto in ay habboon tahay go-aanka ganacsigeena ayuu yihi annaga ayaa iskale qorshooyin wanaagsan ayaa naga dhexeeya iiraan ganacsi oo keliya ma ahan sidoo kale waxaan la leenahay maalgashi warshada korontada ee bushra ayaana hadda kala shaqeyneynaa waxaan kala shaqeyneynaa qeybaha ugu muhiimsan ee mariinka waqooyiga iyo koonfurta ee isku xira ee isku xiri doona iiraan ruushka iyo azerbaijan madaxweynaha mareykanka trump ayaa sheegay toddobaadkii lasoo dhaafay in dalal kale leh xiriirka ganacsi iiraan la saarayo canshuur gaaraysa boqolkiiba shan iyo labaatan ganacsi ay leeyihiin maraykanka dhegeystayaal warwixii dalka iyo dibidda caweyna soo gaara waa aniga intaa ciddu warka ay seegana waxay dib ugu daalaan karaan barta aynu facebook ku leenahay warka waxaa idin socodsiinaya anigoo iimaankee ah waxaa soo saaray cali maxamed warsame cali kabin cali ka farsamadana waa axmed maxamed shariif sabka sidaas iyo nabadgelyo